magaalada burco ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalajibinayeen dufcaddii lixdan iyo siddeedaad ee barata gargaarka deg deg ah kana aflaxday ururka bisha cas iyo munaasabad loogu dabaaldegayay maalinta la aasaasay bisha cas ilaa keyrta cas waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka gobolka togdheer iyo mas-uuliyiinta bisha cas ee gobolka togdheer waalidiinta ardayda qalajibisay bulshada qiimaheeda kala duwan iyo marti sharaf kale qadar maxamed maxamuud guddoomiyaha bisha cas ee gobolka togdheer iyo cali maxamed yuunis madaxa gargaarka deg dega ee bisha cas ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaaha ay soo martay bisha cas iyagoo u hambaliyeyey ardayda xafladda koowaad waxa weeyaan maalinta aasaaska bilaha cas iyo laanqeyraha cascas xafladda labaadna waxay ku saabsan tahay arday qalin jebinaysa baajkii lixideed iyo siddeetanaad ee ka qalin jebisa ururka bisha cas ee gobolka togdheer oo dhammaysta gargaarka deg dega ah san ka warqabna gargaarka degdega ah waa muhiimadda koobaad ee nolosha aasaaska u ah markaa qof laga yaabo inuu u baahan yahay keliya ta neefsiin ayaa inay ka kooban yihiin gruubkii lixdan iyo siddeetanaad oo ka kooban soddon iyo kow arday iyo qoladii labaad iyaguna gargaarka degdega dhammaystay oo gruub sigistanayna oo iyaguna ka kooban soddon arday labadaa gruub ee lixdan gruub ka kooban ayaa markaasi qalin jebinaya maanta xafladoodii aan joognaa iyo xafladda aasaaska bilaa casriya laanqeyraha casr waanu ku faraxsannahay sharaf bay noo tahay waxaanu ku fo'anayno aanu cid kasta oo kalaba aanu dheernahay ayaa tihiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa idiin soo dhowaynayaa idiin baarikayaa ilaaha raxmaankaana waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo cilmigii lagu anfacay cilmigaad barateen uuna noqdo mid halka aad ka bilowdaan oo kor idiin sii wada intaa markaan ka imaado runtii maanta waa laba xafladoodoo isa saar inoo ah waa xafladdii maalintii aasaaska bilaha iyo laanqare cas la bilaabay oo ah maalinta loo yaqaano ermey sidaa casharada ku dhigateen arday ahaan dee ilaahayna aayad qur-aan acuud billahi min ashaytaan rajiim wuxuu yidhi watacaawanu cala albiri wataqwa wanaagga iyo cabsida ilaahay ha laysku kaashado markaa runtii dee waa hawlu isagu si bini aadannimo u bilaabay balse innaga diinteenna ayay beys u tahayba in lays caawiyo weli khayre xogeeyaha gobolka togdheer ee qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey bisha cas iyagoo u hambaliyey ardayda qalijibinaysa wax ugu horrayn ardayda qalijebisay ee ka qalijebinaysa maanta meesha bisha cas waratay gurmudka degdegah oonu hambalyeynaya iyaga waxaan leeyahay hambalyo waa idiin hambalyeynaynaa maalintii aasaaska bisha casna iyana waa u hambalyaynaynaa waa maalin iyaguna kale oo muhiim ahayd wax badan bay qabtaan oo basbaadiyaan iyaguna laba qodob baa ka isbarkan aasaaskii bisha cas iyo laanqeyrta cas iyo dufcaddaa maanta ka baxaysa ee ka qalin jabinaysa bisha cas ee gobolka togdheer marka hore waa hambalyo aad baan u hambalyaynayaa ardaydaa dhammaysatay gargaarka degdega ah ee tusaale halkaa lagu siinaysay ee meeldhalkoodii iyo waxaa weeye waxa ay barteen tusaale halkaa lagu siinaysay bisha casna waxaan leeyahay waa guulaysateen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa halkan waxa ah wax waliba warshad bay leeyihiin warshaddani waxa weeyaan warshaddii dhakhaatiirta iyo ubaxa soo saaraysay ammaan fara badan bay mudan yihiin abaal bay idinku leeyihiin dalkana waa ku leeyihin idinkana waa idinku leeyihiin
allah ha idin karaameeyo waan idiin ducaynaynaa kulley inta waxbarashada ku jirtaan dumarku waa iska dunyo kaloo dee reeriyo ubadunbay ayunbay aqalka ku dambeeyaane waxbarta marka ugu leedataan ubadka dhashaan baa waxbaraysaan taasi waxay caddaynaysaa xirfadda tayada leh ee laydinbaray ee uu idinbaray ururka bishaas taasoo aad ku hubaysan tihiin maanta caddaynna waxa uu ahayd minidadii koobnayd iyo hawshii dhaqsaha badnayd ee qiimaha badnayd aad qabateen kana macallimiintiina niman dhallinyaro ah oo aqoon-yahan oo firfircoon oo maanta jaaniskii shalay aanu anagu haysanay maadnaan haysan kalaad maanta haysataan gobolkaa togdheer oo dhan kamay jirin iskuul furani wakhtiga aan bishacaas jirtay ee ay dhallinta kor u soo qaadaysay waxaanu ka qayb qaadanay xaaladihii dagaal magaaladan ka socday iyo dhibaatadii ka socotay oo aanu sidaa maanta aad gargaarka deg dega ugu samaynaysaan ugu samaynaynay